Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow ma jaha
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum wraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada coronavirus oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
idigay bidixi ma ka maarantaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya hooyo soomaaliyeed oo soo saartay maaska afka lagu xirto si looga hortago cudurka coronavirus barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qodobada waxaa kaloo qaybka ah ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa isbitaal la dhigay kadib markii toban maalmood ka hor laga helay cudurka coronavirus wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ee cudurkan ee faafa ee saameynta leh oo uu ku sii fidayo ee dunida inteeda kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada coronavirus soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka ma aan ku bilaabay hooyo soomaaliyeed ayaa soo saartay maaska afka lagu xirto taas oo ah in looga hortago cudurka faafa ee coronavirus hooyo xaawo cilmi ayaa ka mid noqotay dadka saameynta ku yeeshay gobolka minnesota maalmahan kadib markii saxaafadda dalka maraykanka iyo midda gobolkaba ay wax ka qoreen haddaba arrimahaasi oo idil ayaa wareysi gaar ah waxaa la yeeshay wariyaheenna cabdixakiin cabdi ismaaciil aan wada dhegaysano
arrintan waxay iigu suurta gashay n maalin baa waxaa jirtay gabadheeda iyadoo ag fadhidaba waxay heshay email oo macalimadeeda ka heshay oo ay leedahay waxaan rabaa qof volunteeri dadku sameeya maaskiga afka lagu xirto marka nadiiro aniga ii weydiisay marka gabadheeda waxay tiri hooyo maadaama ay ogeyd inaan wax toli jiray hooyo ma ka soo qaadaa n ma tolayna ana opportunity bay ahayd ana yes baan iri inaan waan tulaynaa baan iri hooyo muxuu ka samaysan yahay maaskan maaskan wuxuu ka samaysan yahay suuf sida inu soomaalida u naqaano iyo balayster suufka kor baa la marinayaa balaysterkana hoos baa la marinayaa waana inuu hool leeyahay baakad ah si loo geliyo tissue ama wax uun kaleeto filter ay dhaayeen anigu gelin maya laakiin iyagaa gelinaya anigu hoolkan usii samaynayaa maxaa si gaara kugu dhiirigeliya arrinahada soomaalidu waa dad fiican dadkay la degan yihiin dad u wanaagsan waaye dadka ay la nool yihiin macaamil fiicanna kula nool dad jaaratiga iyo sadaqada iyo dad uga horeeyaan inay jiraan umalaynayo waa aniga iyo kuwa kuwa iga sii daran Eh, dabcan eh, markii la qabto eh, hawshan oo kale eh, waxay u baahan tahay eh, in eh, waqti badan la gelinayo hooyaa tahay toddoba ilmood haysata qaarkood ay yihiin kuwa baahiyaha gaarkaa qaba xageed hadda u socotaa wallaahi waxaa waqtigaygu biisi baan ahaa qof waxaan ahaa mashquul ah laakiin waxaan hayay wadnihii inaan wax qabto oo maanta da- wadankan waa wadankaygii oo kaleeto dhakhaatiirtan aad arkaysa waa dhakhaatiirtaydii waa neersinkaygii marka wax yar aan qabtay bay ila tahay waxba uma qaban waxaana u socdaa inaan moor sii sameeyo oo aan isbitaallo een, usii sameeyo haddii aan la yidhaahdo waa gartay arrintan ma arrin aad rabtid inaad aad aad business ka samaysid daarta mise waa arrin aad ugu talagashay inaad uga qayb qaadatid campaignka ama ololaha ka socda ee ka hortaga ama la- sida lagu xadidi lahaa covid sagaal iyo toban waqtiga waay waqtiga aniga waxa weeye waxaan u sameeyey waqtigan loo baahnaa oo uu yaraaday baan u sameeyey business ahaana uma rabo inaan sii wadana ma rabo
waa gartay e waxaa inta badan dadku isweydiinayaan e waxaa isku soo aaday adiga oo sameeyey maaskan iyo dabcan baahida dadka soo quba arrintan miyaad hore harqaanka uga shaqayn jirtay mise waa arrin baahidu keentay hooyadiiba ay bartay waa la imi goorma bilowd magaaladan waxaan u malaynayaa minneapolis iyo minnesota ilaa marshall ilaa iga yaqaana xaawo harqaanleyda saddex sanaan ku shaqaysanay u malaynma qof minnesota iiga horey inuu jiro gabdho iyagoon xijaabaysan qoftii u tushay baan ahaa oo bilowday inay tusho magaaladan baan ahaa iyadoon wax dukaana uusan ku walwalon soomaaliya dharka materiaalkan odhan jiray soo gata waan u toli jiray markaabaan ku shaqaysan jiray saddex sanaan ku shaqaysanay after saddex sano ka bacdina anaa iska joojiyey markaan caruur yeeshay
dabcan e dadka soomaaliyeed e arrintan aada bay usoo dhaweeyeen dabcan warbaahinta qaranka soomaaliyeedna waxay jeceshahay dadka soomaaliyeed magacooda iyo miisaankooda inay kor u qaado e maxaad kula talinaysaa hooyooyinka ee shaqooyinka noocan oo kale raba inay qabtaan ama harqaanleyda ama dabcan ay u taallo inay iyaga laftooda ka qayb qaataan ee ololaha lagu xadadayo covid sagaal iyo toban waa waqtigii wanaagsanaa oo aada ay wax qaban lahaayeen hadday toli yaqaanin hooyo walba oo soomaaliyeed oo haysata sowin mashiin ama makiinada dharka lagu talo way qaban kartaa wax dhibana male saasaan kula talin lahaa in mid kasta qabato wax ay qaban karto awoodda haddaysan isbitaalada geyn karto hadday neebir huurkeeda siin karto hadday dadka maarata sidar oo kale hadda dadka niwaayeelkaaba jooga ay siiyaan waa waxqabad weyn weeye fikirkan yuu kasoo maahda wuxuu kasoo maaxday brofesorada gabadhayda ee jaamacadda university of minnesota baa weydiisay yaa tolaya falanteeri ku tolaya maaskiga iyaguu kasoo maaxday aniguna jaaniskii baan ka faa'iidaystay inaan caawiyo
waa gartay e markay kuula timid ee arrintaa ay kuusoo bandhigtay maxaa dareentay farxad farxad baan dareemay inaad wax qabatid naftaada u fiican tahay markaas horta waa waxaanan aqoonin waa waxaanan horey u tolin waa midda kale marka la yidhaahdo waxaan waxaa laga rabaa medical wax reliid ah waad baqaysaa dee ma ogta laakiin haddana alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala waa ii waa ii fududeeyey bayse gabadhaydu oo leh hooy soo tolaysaa markii dharka la ii keenay oo ay rabto inay youtube iyo galsho see loo sameeyaa way fadhida isla markii baan laba sameeyey
muxuu ka samaysan yahay wuxuu ka samaysan yahay conton iyo blaster
waa gartay laba maro insa- korka waxaad marinaysaa eh, contonka marada ah En hoostana waxaad marinaysaa blasterka waa un maryaheena taatarakiska oo kaleta la oran jiray labadaa maraa isku tolaysaa hoolla waad u samaynaysaa si loo geliyo filter iyagoo ay u juus garaysanayaan qofka maaragt oo dhakhaatiirtu kale ay yaqaaniin ayaga markii loo geeyey maxay dheh gabadhaydaa geysay anuu xataa ma raacin aan sawirkaa qaaday tira xataa waa diida sawirkii iyadaa geysay drop af baa lagu samaynayaa macnaha xataa qofka keena lama oga se waxaan rabnaa inaan hadda aan aad bal sidaad u samaysay inaan aragno waa idin tusi karaa haye bal waxay noo tuso doonkaan anaa jartay marka waxaa laga rabaa dherarka sagaal inji ralacana waxaa laga rabaa toddoba inji ujeedid hool buu leeyahay loogu talagalay oo awraqa laga gelinayo ma jirta Finish. Hoolka baa u sameynaysa. adoo gacantaada tri baad saaraysaa si hoolka kuugu samaysmo ha marka waa ku tusay anoo fiiriyay waa kaa Ah. so ma jeeda so hadda waxaan ku talaysaa markaa ama kan kaa rabti hadda laba isu baan idin toliyaa idinka u kale
yaa ugu daya labada labadan shaqaalaheena fiiga qaranka ugu deeqe daawadayaal iyo dhegaystayaal dabcan haddaad eh, aan u nimid inaanu aadusno ummadda soomaaliyeed annagii baa naloo talay hadda Eh, marwo xaawo cilmi eh, waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dabcanna inaan weydiino ummadda soomaaliyeed waxay kula talinayso
waxaan kula talinayaa ee hadda waxaa laleeyahay waa laga waayay meel walba ee maskigii marka soomaaliyana waxaan u malaynayaa footosheeriga tufshaano harqaamayaal cajiiba ku yaalay marka waa tolan karaan qofkaan haysan harqaanna dee wuxuu ku tuli karaa irbad iyo dun toban daqiiqo ka yar oo waxaad noogu samaysa laba xabo marka eh, qof kastana waxaa leedahay waa talan karaa marka eh, maxaad is leedahay waad ku soo kordhin doontaa gobolkan inaan ku caawiyo un wixii aan awoodo oo aniga ilaahi subxaana wa tacaala uu ii baray intaad ku- ku jirtay eh, qaabeyntan iyo isku xirxiritaankan iyo dabcan anagu u mahad celinayna nadiire maxamed oo dabcan ay fikir iyadii macalinkeedii ay iyadii iyadii macalinkeeda uu kas- fikran ka samaxday Eh, maxaa kale oo caqabadaha aad la kulanta wallaahi wax caqabada walaal lama kulmin ilaahay waa fududeeyey waana tulay dadkii u baahnaana waa gaaray intaas waa muhiimadu ma maxaa waa maaski toshay ummadda soomaaliyeed magac bay u noqonaysaa yes waa wax haddaan uu sameeyey soomaali oo dhanna magacu ah qof kasta soomaaliya wuxuu gaaro inta kalena waa la gaadha special annaga dadka yagan dee jooga minnesota oo indhowe tooshka nala ku hayay waxaan nahay dad waxna gala waxna guda waxnaa samayn kara soomaalida waxaan kula talin lahaa inay yareeyaan isu tagga saasaan ku yareyn lahaa suusan isbareer u samayn cudurkan guryahooda gacmahooda dhaqdaan intaasaan kula talin lahaa dadkayga soomaaliyeed aan jeclahay
hooyo xaawo cilmi eh, oo ka mid noqotay dadka saameynta ku yeeshay eh, gobolka minnesota oo maalmahan kadib markii eh, ay soo ay soo saartay maaska afka lagu xirto kaas oo looga hortagayo cudurka faafa ee coronavirus islamarkaana eh, eh, maaskaasi eh, muddooyinkii ugu dambeeyey ee la sheegay in guud ahaan laga waayay caalamka weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada waayahay qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan markaan isla soo gaarnay haddii aanu eegno ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa isbitaal la dhigay kadib eh, markii toban maalmood ka hor laga helay eh, caabuqa coronavirus eh, iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa istuudiaha igula sugan cabdikariin ogeysiis oo arrimahaasna ilgaara ku haya cabdikariin adigoo ku hormaraya ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa isbitaal la dhigaabaa laleeyahay kadib toban maalmood ka hor in laga helay caabuqa covid nineteen bal haye maxaa ugu dambeey munya sida warbaahinta caalamka ee qortay ayaa waxaa la sheegayaa in ra-iisul wasaaraha toban maalmood ka hor cudurkaasi laga helay inkasta oo wasiirka caafimaadka iyo dad kale oo madaxa oo tiro badan oo caalamka ku nool cudurkaasi laga helay wararkan ka imaanaya down down street xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankaas ingiriiska ayaa waxaa la sheegayaa in la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada london kadib markii oo calaamadaha viruska coronaha oo oo markaasi ay sii ziyaadiyeen oo la arkay sidoo kalena waxaa sare u kacay heer kulkiisa macnaa ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa manaa qandhadii haysay markaas ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale weli waxa uu mas-uul uu ka yahay dowladda balse wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa in uu hogaamiyo kulanka isniinta dhici doona waa kan maanta dhici doona ayaa looga hadli doonaa cudurkan viruska ee coronaviruska mr johnson ayaa waxaa lagu wadaa in uu kusii nagaado cisbitaalka ilaa caawa mr johnson ayaa guriga kasoo gurigaasi kasoo shaqeeyey ilaa iyo tan iyo markii uu lagu dhawaaqay in la helay gurigiis aan kasoo bixin aan iraahday in la helay xanuunkan coronaviruska toddobaatankii bishii mars intii laga helay cudurkaas ayaa laga helay ra-iisul wasaaraha ayaa horey muuqaalaha iyo baraha twitterka ayaa waxaa lasoo dhigay isagoo markaasi uu dareemayo calaamado yar yar oo markaasi virus ku saabsan sidoo kale wararka kale ee caalamka ugu waaweyn ugu dambeeyey ayaa coronaviruska ka hadlaya ayaa waxay sheegayaan in duniyada qaarkood dhammaanba guud ahaanba ay caalamka ka wada qeeliyo cudurkaasi haddii aanu eegno haddii aanu eegno dhanka maraykanka dhakhaatiir maraykan ayaa waxaa la sheegayaa in markaasi uu madaxweynaha maraykanka ku dhawaaqay uu rajo muujiyey isagoo markaasi sheegaya in cudurkaani kiisaskiisa uu sii yaraanayo taasoo kaliftay in markaasi la sheegayo in uu cudurkaasi uu kasii yaraanayo dhimashada tirada badneedna ay halkan ay kasii dhacayso sidoo kalena baraha twitterka iyo meelaha kale ee muuqaalada kala duwan ee telefishinada ayaa waxay baahinayaan in ra-iisul wasaaraha jaban isagoona sidoo kale sheegay in ay cudurkaasi uu kasii yaraanayo donald trump ayaa sidoo kale muujiyay rajo kale oo ku saabsan coronaviruska inuu sare usii kacayo waxaa kaloo sheegay in maraykanka oo isagu sheegay inuu arkay iftiin dhammaadka oo tanalka ama ah oo wuxuu ka wadaa macnaha wuxuu arkay uu dareemaya in uu cudurkani sii dhammaanayo shalita axadii magaalada new york ayaa ah xudunta faafisa wararkaasi maraykanka ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu hoos udhac ku yimid tiradii cudurkaasi oo dadka cusub qaadaya iyo tan dhimashada intaba sidoo kale waxaa kaloo la sheegayaa in madaxweyne trump uu ku tilmaamay diblomaasiyiinta astaan wanaagsan inay muujinayaan waxay kaloo sheegeen in dhimashada intaa ka badan iyadoo ay masiibo ay ku dhowdahay taasna horsare usii kacday maraykanka ayaa wuxuu ka mid yahay waddanka labaad ee cudurkaasi ay dad tiro badan ay ku dhinteen maalmaha soo socda ayaa maraykanka waxaa kaloo uu rajeynayaa inuu isbedel sameeyo oo masiibadaas looga hortagayo waxaa kaloo uu sheegay in shaqaalo badan oo dheeri ah oo caafimaad ah in goobaha kale la geeyey gobolada gobollo badan halkaas la geeyey sida gobolka deborah barakis oo ah xubin ka mid ah meelaha howlgalladu aadka ugu socdaan waxaa kaloo jira magaalooyin qaarkood ay dadka aada ugu badan yihiin ay ku dhintaan talyaaniga isbaanishka ayaa ka mid a wadamada sida aadka u halakeeyey cudurkaasi sidoo kalena waxaa kaloo rajo laga qabaa in usbuucyada soo socda in la helo daawooyin ama kiisas markaasi ama daawo kale lagu baabi'inayo cudurkaasi waxaa kaloo la sheegayaa in toddobaadyo kadib rajo fiican laga qabo in cudurka uu sii yaraan doono munye waayahay ee dhanka ciyaaraha markaad eegto cabdikariin maxaa ugu waaweynaa maadaama premier league hadda la hakiyey oo ciyaarihii guud ahaan caalamka la joojiyey maadaama cudurkan coronaviruska aawadiisa dunida inteeda kale isku socodkii wixii oo dhan la kala hakiyey bal caalamka dhanka wararka ciyaaraha waxaa ugu weyn haddii aan igno horyaalka waddanka ingiriiska maadaama uu ka mid yahay horyaalada la hakiyey oo loo hakiyey coronaviruska ayaa waxau galay ciyaarihii horyaalka adduunka awgood marka xidiga la yidhaahdo oo u ciyaara kooxda manchester city ee la yidhaahdo kevin debroyna kabtanka watford troy denny iyo kabtanka wet westham mark novel ayaa hogaaminaya dagaalka ay ciyaartooyda ay kula jiraan maamulka premier leaga sababtoo een, xiriirka premier leaga ama een, xiriirka hogaamiya ciyaaraha horyaalka wadanka ingiriiska ayaa waxay soo saareen in ay mushaaraadka ay dhimaan inta ay ciyaaraha oo markaas dib loo furi doono een, madaxda premier leaga iyo madaxda kooxaha horyaalka ayaa waxay ku fikirayaan in ciyaartooyda ay diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan boqolkiiba soddon mushaaradooda si kooxaha looga caawiyo dhaqaala dhaqaale dareeda soo wajahaysa ee ku imaanaysa cudurka coronaviruska sidoo kale waxaa la sheegayaa in fariimo badan oo markaasi ay ka heleen ciyaartooyda ay ahayd in markaasi wax lacaga aan laga goyn karin mushaarkooda maadaama ay iyaguba ay ka mid yihiin dadka uu halakeeyey ee cudurkaasi een, urur waxaa jira oo ciyaartooy ah oo markaasi oo wadanka ingiriiska ka jira oo la yidhaahdo premier league b f a ayaa markaasi taageeray go-aanka adag ee ay ciyaartooydu qaateen iyo weerarka ay ciyaartooyda ku qaadeen siyaasiyiinta maadaama arrintani ay tahay mid ganacsi iyo mid siyaasadda warshadaha oo soo saara ciyaartooyda iyo ragga ka ganacsada een, ciyaartooyda ama howlaha ciyaar- ciyaaraha ku jira ayaa waxay damceen in mushaharkooda boqolkiiba soddon ay ciyaartooyda ay hoos u dhigaan sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in mushaar dhimistaasi ay saameyn ku yeelan doonto ciyaartooyda inaysan dani ugu jirin dowladdaasi markaasi ay la joogaan ciyaartooy badan ayaa waxaa jira in wadamo kale ay ka yimaadeen oo ka ciyaara waddanka ingiriiska kuwaas iyaga wax dana iguma jirto iyagoo sheegay in haddii ciyaartooyda ay muddo sanad ah hoos u dhigaan mushaarkooda boqolkiiba een, soddon in la- ay la micno tahay in ay waayi doonaan lacag gaaraysa shan boqol milyan gini halka ay dowladdan ay waayi doonto laba boqoloo milyan gini oo markaasi canshuur ah taasoo markaasi keeni karta in uu markaasi ay hoos u dhac ku yimaado dhaqaalaha waddankaasi siyaasiyiinta ingiriiska ayaa waxaa kaloo jira in wasiirka caafimaadka oo ah- ayaa ku baaqaya in ciyaartooyda ay hoos u dhigaan mushaaradooda boqolkiiba soddon si kooxaha ay mushaarko dhamaystiran u siiyaan shaqaalaha aan ciyaar ciyaarayn ee kooxaha ilaa hadda waxaa jira shaqaale qaarkood ku sugan garoomadii oo markaasi eh, kasii shaqeynaya munya aad baad umaadsan tahay cabdikariin ogeysiis oo igala qaybgelayay barnaamijka eh, faaqidaada coronavirus oo islamarkaana inoo dulmarayay wararkii ugu dambeeyey ee kuwa caalamka ee xanuunka caabuqa covid sagaal iyo toban barnaamijkiina waa naga tahay intaa barnaamij ka lamida kulmi doona waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ذا